maamulka xerada hagardheer iyo qeybo shalduwan ee bulshada ka nool xerada oo uu soo horkaho gudoomiyaha ganacsatada hagardheer iyo weliba naskakooyana kulanloonku aransaday wado muhiima ee xerada hagardheer lamadii xaafadood midhasayti bulshada dhibaato fara badan kula kulmayaan waqti roobaadka walibana bulshada iyo maamulkaiyo wadana iskaaladowyo ka dhisadayaan wadadun si oon ku horseedaan biyo fara badan ee fadheedow maadaama uusa hadhowey waqti roobaadka waxaana kumid a odayaalka iyo walgorodka ku qeybgali kulanka iyo kuwarbien dhibaatada iyo kula kulmayaan wadadu waqtiyada roobaadka laka guda jaraa ama guddoomiye ahow ama section leader ahow ama bulshada rayidka ahow ama culummo ahow ama taajir ahow ama sabool ahow nin walba arrintan inuu u istaago lacaga aan aruur contribution aan samayno taas sidaas waay annaga koley lambawan baan ka nahay maarata arrintan dhibkeeda badan annagu nahaya mas-uuliyiinta qaryadan laga soo doortay naftooda arrintaas waa inay garab ka siiyaan wadaadka hadda maaragtaaye uusi walaalkay diiriya uu sheegay maaragtay noosii bilaa baan nahnay oo laleeyahay maarata duqan cali waa maarata in la garab istaaga naftiisa mas-uuliyiinta xildhibaanaa jiraan lacaga waxaa jira maarata jidadka loogu talagalay lacaga waxaa jira maaragtaaye horumarka loogu talagalay foodka inta yaalla ee ka dhaco shanta kun lixda kunna qaxootigaa ridaan qaxootigan dhexdiisaa dadka la degan yahay dadka haddiina ka murgayn hadhowna idoorta aad dhihi doontaan de waxaa waaye luuqluqmar walaamiygaad imaani
maanta waxaan isugu imaannay arrimaha muundada oo muddoba reer xagardheer haddii aan nahay aan isweydinayni yaan isugu nimid inaan wax iska weydinno waa hore markii buundadan meeshan lagtan wakhti kasta wakhti kasta oo xilli roobaad ay tahay way xihantaa gaduuday segshannadan iyo tuulooyinkan ka koreeya dhammaantoodba way go'doomaan kareetooyin iyo waxyaabo aan muhim ahayn yaa yaa dadku uu adeegsanayay oo lagu soo gudbayay waxaa weeye buundadii waa la bilaabo wataas ay taagan yihiin berihii shubka ahaa way taagan yihiin waa la bilaabay waxaana bilaabay cali maxamed keerow oo ku magac dheer cali dumaal waxaa weeyaan wuxuu u bilaabay dhibaatada meesha taagan kolkuu arkay oday soomaaliyeedna uu yahay meeshiina uu degan yahay ayaa waxaa ku kaliftay inuunan u adkaysan karin dhibaatada meesha taalla isagiiyo odayaashii kale ee maxaanku dhahay suldaan ka mid yahay guddida ahaa ee wixii isleegay inaan arrintan arrin loo dulqaadan karayn muddo dheer meesha la yaallay haddana meel looga socdayna jirin marka waxaa weeye cali maxamed cali dumaal aad buu u mahadsan yahay khayrallahaas iyo maalkiisana allah barakeeyo dhinaca kale guddoomiyaha ganacsatada degmada hagardheer cali maxamed keerow oo bilaabay dhismo buundadun iyo tilmaamay walyaabo ka kalefi dhismoogu iskudaygan aniga ayaa hadda bilaabay insha allahu tacaala inaan bulshadaan hormuud u noqdo bulshadana haddee garab bay igu tahay insha allahu tacaalaa fursaddan muddo badan ayay bulshada ila hadlaysay oo in lagu dhiirado oo aan bilaabo iyagana ay igu garab istaagaan in badan bay macnihii bulshada magaranaysaa iga codsanaysay dhacdooyinkii iyo baahidii iyo waxa jirana haddee mas-uuliyiintii iyo xog ogaalka meesha ku noolaa baan ka mid nahay maanta ilaahay uu suurtageliyey inaa ani aan bilaabo bulshadana waxay iga codsatay inaan bilaabo igu garab taagan yihiin halkan xildhibaan ayaan ka soo doorannay saalax yaaquub asaga ayaa maanta xildhibaan noo ah fursaddan maanta aan bilaabay ee magaranaysaa bulshada aan horseed aan ugu noqday fursaddaa asaga ayaan ka codsaday oo iyago oggolaaday oo raalli ka noqday inaan macnihii iskutashi arrintan ani hormuud aan ugu noqdo